macadka barashada cilmiga kombiyuutarka ee aljaziira oo ku yaala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa soo kordhiyey xirfadda garaafig dhisaynka taas oo ka mid ah xirfadaha muhiimka ah ee maanta dunida looga shaqaysto macadka aljaziira ah ayaa ardayda barata kombiyuutarka iyo xirfadda garaafig dhisaynka lagu baraa muddo shan bilood ilaa lix bilood ah iyadoona sidoo kale macadka lagu barto luuqadaha carabiga iyo ingiliishka xamse cabdisamed oo ka mid a maamulka macadka ayaa sheegay in ardayda ah ilaa shan bilood ay ku qaadato barashada kombiyuutarka iyo xirfadda garaafig dhisaynka oo uu soo kordhiyey macadka aljaziira waxauna dhanka kale sharaxaad ka bixiyey wakhtiga ardayda ay ku bartaan luuqadda ingiliishka oo ka mid a luuqadaha macadka lagu barto iyo balaaqadii sidoo kale oo lix bilood ah markii carabiga laga soo tago combyuterka ayadana combyuter coska waa five months five monthsa lagaga qalin jabiyaa ayadoo lagu baraya microsoft office applicationska oo buwaagtan maaragtay backageska ah ee xafiisyada looga shaqeeyo kuna magac dheer microsoft officeka iyo plus graphic design oo ayadana ardada loo qabanayo iyo web developmentiga oo maaragtay programming languageski lagu barayo sida htmlka c s s-ka java script python iyo toolskeedii marka englishkii baa kusoo haray englishku saddex level baa u kala qaadnaa levelka koowaad waa biginer level waaye oo six months aan qorsheynay inaan maaragtay ardaygii uu ku qalin jabiyo waxaa jira ayadana intermediate level level dhexe ah oo ayadana six months ah advanced level oo ayadana six months marka waa one year and a half waaye total english course marka waxaanan u diyaarinay maaragtay buwaag oo set books oo uu leeyahay text books uu leeyahay macadku baan u diyaarinay dhammaan coosaskan ka baxaya haddii carabi tahay haddii combyuter tahay haddii ay english tahay waxaa ka mid ah buuggan oon ugu magac darnay tofulwens buuggan oon u bixinay tofulwens waa waxaa weeya wuxuu ka mid yahay text bookiska aan macadka ugu talagalnay loogadii macadkaa saaran khaasatan hadda buuggan waa conversations barashada kombiyuutarka iyo xirfadda garaafig dhisaynka ayaa ah kuwo wax badan ka caawinaya dhalinyarada soomaaliyeed una abuuri kara fursado ay ku shaqaystaan